weliba magaalada muqdisho ee caasimada dalka ka furmay shirka qiimeeyo ka mashaariicda dalka kaasoo ay qaban qaabadi wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumaryoka dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya shirkii weliba ku qeyb galay mas-uuliyiin ku tirsan dowladda iyo xubno ku dareera xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya iyo deegbixyaalka kaasoo laaka saara doona manhajka la qiimay doona habka dhaqangalka ee mashaariicda dhammaan hay-adaha dowladda agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed shire iyo warbaahintan ku warbi shirkaka furumi muqdisho ee ka saabsan habkiiyo hay-adaha dowladdan qiimay lahayana mashaariicda dalka ku dareera
shirkan wuxuu daaran yahay maanta workshop wuxuu daaran yahay sidii hay-adaha dawliga ah dhammaantood aan ugu diyaarin lahayn habkii ay ugu qiimayn lahaayeen mashaariicda dalka jirta ee iyaga ay fulinayaan waxaad ka waraysan dalkan in mashaariic dhowr ay soo gasho oo ay ugu horeeyaan kan mashaariicda humanitarianka ama biniaadanimada ah iyo kuwii horumarinta xagga horumarinta developmentiga ah intaaba waxaa soo gala dalkan lacag kor u dhaafaya billion dollars sanadkiiba hal bilyan lacagta dollarka la yirahdo ka badan ayaa soo gasha oo iyo in ka badanba mashaariicda marka waxaan rabnaa in aan keliya aanan ka shaqaynin xagee bay ka baxeen xagee bay lacagtaa gashay si nidaamsan oo akademiga ay dowladdu la socoto mashruucan maanta lagu daafurayo waxaa haddii ilaahay raalli ka noqdo aan rabnaa inay ka soo baxaan manhaj ama curriculum ay hay-adaha dowladdu qayb ka noqon doonaan haddii ilaahay raalli ka noqdo oo ay ku isticmaali doonaan habkii ama habraacyadii lagu qiimayn lahaa mashaariicda dhan wasiirka wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamuud cabdiraxmaan beenebeene oo furay shirka qiimeynta mashaariicda dalka ku dareera yana sheegay inay muhiima tahay helowka habkale krista automawa meeliyo maraayan beesada lan qorshay mashaariicda dalka ku dareera barnaamijkan maanta halkan loo jooga oo ah in kick off loo suubiyo amaba la bilaabo broseskii iyo wadatashigai iyo consultationkii laga yeelan lahaa nidaamka qiimeynta iyo maxaan ku dhahaa hergelinta manhaj qiimeyn iyo korjoogteynta la raba in la suubiyo evaluation guidelines la suubiyo la rabo in manhaj loo suubiyo oo guidelines loo suubiyo oo standardization loo suubiyo oo la institutionalize gareeyo mashaariicda dalkeenna lagu maalgeliyo ha noqoto wa dadka bajetka dowladda laga maalgeliyey ama ha noqoto tan dibadda dadka nooga imaaday external aidka ah ee dowladda la siiya ha noqoto in la helo isla xisaabtan qiimeyn joogto ah oo ka bilaabanaysa maalinta ugu horeyso balaninka marka la dhaqangelinayo maalgelinteeda marka la samaynayo iyo markii la fulinayo iyo marka uu dhammaadaba oo ah imbactiga iyo saamaynta dadka ku suubisa intaba inaan qiimeyn sax u helno waa waxa maanta halkan loo joogo jihaynteedana aan aan u soconno